إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxay ku dileen xubin ka tirsanaa sirdoonka maamulka koonfur galbeed oo abaabul ciidan waday taliyihii saldhigga degmada bardaale ee baay ayaa lagu dilay bartanka magaalada kadib howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen halkaas wilaayadii islaamiga ee hiiraan iyo beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ee ka tirsan qabiilka xawaadle ayaa gaarayay heshiis buuxa oo dhowr qodob ka kooban halka taayib ayaa baahi doonta qaybta labaad fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo bandhigi doono sida ay gaaladu culimaa suuga ugu adeegsato dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ciidamadii lagu soo tababaray eritereya ee dowladda federaalku geysay qaybo ka mid ah shabeellada dhexe ayaa ka baxsanaya xeryihii ay ku jireen waxaa issoo taraya kulamada ka dhanka ah madaxweynaha maamulka jubbaland iyo dadka siyaasadda uu ku shaqaynayo cambaareenaya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxay ku dileen xubin ka tirsanaa sirdoonka maamulka koonfur galbeed oo abaabul ciidan waday warkaas iyo sidoo kale taliyihii saldhigga degmada bardaale ee baay oo lagu dilay bartanka magaaladaas kadib howlgal ay halkaasi mujaahidiintu ka fuliyeen howlgal gaar ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dileen nin lagu magacaabi jiray cabdulqaadir aadan maya wuxuu ka mid ahaa sirdoonka maamulka koonfur galbeed ninkan waxaa bartanka degmada hodan ku toogtay koox ka tirsan ragga mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ninkan sidaan xogta ku helnay wuxuu degmada baraawe ka waday abaabul lagu sheegay inuu ku diyaarinayo ciidamo macawiisley ah kuwaasi oo baraawe laga sameynayo sidoo kale ninkan wuxuu maamulka koonfur galbeed ugu magacownaa guddoomiyaha deegaanka marya gubaay maalmo ka hor ayuu diyaarad ka raacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wuxuuna tagay magaalada muqdisho safarkiisii ugu ambabaxaya magaalada muqdisho oo laga warahaya ayaa waxay sababtay in magaalada muqdisho lagu khaarijiyo dhanka kale gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay howlgal gaara ka fuliyeen degmada bardaale ee wilaayadii islaamiga ah ee baay waxayna ku toogteen in lagu magacaabo diyaar cabdiraxmaan kaasi oo ahaa taliyihii hore saldhigga degmada bardaale wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan iyo beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ee ka tirsan qabiilka xawaadle ayaa gaarayay heshiis buuxa oo dhowr qodob ka kooban maxamed daahir cali sow ayaa warbixintaas inoo soo jeedinaya
wilaayada iyo beesha cali madaxweyne qaybtooda degta dooxada bariga hiiraan ayaa wada gaaray heshiis ka kooban sagaal qodob beesha ayaa madasha ka muujisay inay beri ka tahay oo ay ka baxeen dagaalka ka socda bariga hiiraan beesha iyo wilaayadu waxay isla qaateen sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ayaa si buuxda u ballan qaaday in deegaanadooda aan lagu soo dhoweyn doonin cid kasta oo kasoo horjeeda mujaahidiinta wilaayada hiiraan dhankeeda waxa ay beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ku wareejisay maxaabiis gaaraysa soddon iyo lix ruux oo beesha ka dhashay iyo siddeed gaari kuwaas oo ku jiray gacanta wilaayada mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha ayaa sii akhriyay qodobada kale ee ku xusan bayaanka lix waxaan qaadannay in aan dadkeenna ka reebno kubiirista cadowga allah si uusan wax uga dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna aan ka saarno furimaha cadowga shareecada islaamka sidoo kale beri aan ka nahay ciddii diidda warkeenna siddeed wilaayada waxaan nagu wareejisay dadkii maxaabiistii ahaay ee naga xirnaa oo ay tiradoodu tahay soddon iyo lix ruux iyo gaadiid naga xayirnaa oo ay tiradiisu tahay siddeed gaari sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa qabiilka xawaadle gaar ahaan beesha aan ka dhalannay ee cali madaxweyne in aysan ku kadsoomin dagaalka ashahaadola dirirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada lagu maamulo fiiro gaara dhulka aan wilaayada kula heshiinnay ee loo yaqaano dooxada waxa u koofureeyo iyo sooman iyo beerayabaal waqooyiga waxa u xigo xujuub ilaa miircadde jihada bari waxaa u xiga dhagaxa loo yaqaano gowraarta
ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay odayaal iyo waxgarad ka socday beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan waxayna ayiideen bayaanka iyagoo goobta ka ballan qaaday inay dhaqangelinayaan qodobada ku xusan bayaanka dibna ay ula laaban doonaan dadka ay ka soo jeedaan ee heshiiskay u qaadeen sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga hiiraan oo kulanka goobjoog ka ahaa soona gebagabeeyey ayaa ugu horeyn dadka u sharaxay waxa loola jeedo dooxada hiiraan dooxada beriga hiiraan waxaa loola jeedaa webiga shabeelle dhulka ka shisheeyo xawaadle degaa wuxuu u qaybsamaa dooxo iyo dullo wuu u qaybsamaa dhagaxa dadban dhulka ka soo galbeedka ka soo xiga baa loo yaqaanaa dooxo dhagaxa dadban dusha waxa ka jirana waxaa loo yaqaanaa dullo dadka nabadda qaatay wilaayadooda u yimid dalabka walaalahood samatale soo ajiibay oo cali madaxweyne waxa aan leenahay waa aad mahadsantihi shanguuleed abuunabhaan waxa uu beesha u soo jeediyey in ay oofiyaan oo xaggooda uusan ka burin heshiiska wixii aan ku ballannay oo nabad aha waxaan rabnaa xaggiinna inaysan ka burin sidaa u qaadateen inay noqoto annaga ka wilaayahan ama ka xaraka ahaan ilaahay baan baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagaan kaashanaynaa waxaan isku daynaa inaan idin khiyaanin inaanan idin khudlaaminin idin garab bannaynin nabadda iyo ballankaan idinla galin inaan idinkaga bixin siyaasiyiin dabadhilifi ah oo shilimaad ku qaatay dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ayaa beeshooda u horseeday dagaal aan dhammaad lahayn kuwaas oo ay ku baxeen boqolaal ka tirsan dhallinyarada lagu horiyey dagaalka abuunabhaan waxa uu odayaasha kala hadlay siyaasiyiinta dagaalka geliyey beesha xawaadleh kuwaas oo iyaga iyo qoysaskooda u cararay dalka dibaddiisa waxaa hadlayay oo aan dhegahayga ku maqlay waad wada dhegaysan doontaan ninkii oo hadlaaya la dhihi jiray dabaged oo leh aniga shan boqoloo wiil baa iga dhimatay shan boqoloo wiil baa iga dhimatay dagaalka markaas haddana dhaawic yaraan la soo cararoon keensaday meesha layidhaha xamar baa inta looga daba imaadaa laga celin la'yahay shantan boqoloo wiiloo la sheegaya annaga weeye maxay ku maqan yihiin shanteenna boqoloo wiil maxay ku maqan tahay shanta boqoloo wiil waa waxa day waa waxa cali uu ku tagay uganda oo ku bagaaxaya ilmihiisa meesha ku geystay waa waxa uu ku bagaaxaya ninka la yidhaahdo dabageed iyo asambelulshay ku bagaaxayaan weye awa dadkiinni awa duunyadiinni awa ceeshiinni awa dhaqankiinni day waa dadkaasaa nagu bagaaxay ma garateen mujaahidiinta xaggee joogan iga kadin la joogaan warnimayow dadka isku danta ha tashto war intaa ma fahamsan tihiin war kitaabkan ilaahay ma noo dhexeeyaa kitaabkan ma noo dhexeeyaa kan ma ku ballannay
si kastaba ha ahaatee jihooyin ka tirsan beesha xawaadle iyo wilaayada hiiraan ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay heshiisyo ku gaareen gobolka heshiisyadaasi oo ka dhaqan galay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamadii lagu soo tababaray eretaraya ee dowladda federaalku geysay qaybo ka mid a shabeellada dhexe ayaa ka baxsanayay xeryihii ay ku jireen mahad cubayd ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan kuwa lagu soo tababaray dalka ereteriya ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa maalintii shalay gadood sameeyey kadib markii ay u dulqaadan waayeen qaabkay ula dhaqmiso dowladda federaalka ilaa saddex boqol oo askari oo ka mid ah ciidamada lagu soo tababaray ereteriya ee ku sugan deegaanka daarunicmo ee shabeellaha dhexe ayaa shalay baabuur iskugu jiray t m iyo labo gaari oo kuwa hoomiyda ah iska soo buuxiyey iyagoo u jihaystay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamadan ayaa intii aysan soo faaruujin halkii ay ku sugnaayeen ka hor waxay sameeyeen arrin la yaab ku noqotay kuwii xukumayey toddoba sarkaal oo ka mid ah saraakiishii la joogay ayay ku xireen masjid ku yaalla deegaanka daarunicmo ayagoo kadibna halkaas uga soo dhaqaaqay soona aaday degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe markii ay yimaadeen degmada waxaa waanwaan ku dayay korneelsan iyo cabdulle waxayse u sheegeen inaysan doonayn wax waanwaan ah oo keliya ay u caddahay inay gaaraan magaalada muqdisho waana ka sii dhaqaajiyeen sababaha ciidankan ay uga soo tageen deegaanka daarunicmo ayaa lagu sheegay saddexdan arrin ee soo socota midda koowaad waa inaysan helin wax cunno ah tan labaadna waa inaysan helin wax mushaar ah midda saddexaadna waxay ku sheegeen in la geeyey meel duur ah oo aysan wax dagaallo ah ka soconin dhanka kale ilwareedyo deegaanka ah ayaa sheegayaa in saddex deegaan oo ku yaalla shabeellaha dhexe gaar ahaan aagga degmada aadan yabaal ciidanka joogay ay habeen weliba ka baxayeen deegaanada ay ku sugan yihiin islamarkaana degayeen ilaa laba goobood habeen weliba cabsi ay ka qabaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekayso kana furato gawaarida la siiyey deegaanadaas waxaa ka mid ah ceel cali axmed alkawthar iyo daaru nicmo arrinta ka soo cusboonaatay shabeellaha dhexe ayaa sababi karta sida dad badan ay tilmaamayaan in ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan deegaanada kale ee shabeellaha dhexe ay ka joogaan ay iyaguna dhankooda ku dhaqaaqi karaan arrinta ay hadda sameeyeen saaxiibadooda maadaama ay dareemayaan cabsi xoogan oo ay la nool yihiin habeen iyo maalin waxa ay soo taraya kulamada ka dhanka ah madaxweynaha maamulka jubbaland ee dadka siyaasadda uu ku shaqeeyo cambaareenaya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas faahfaahinaya kulan ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya iyo waxaa lagu sheegay in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe uu dhibaatooyin ku hayo siyaasiyiinta asiga kasoo horjeeda islamarkaasina bulshada deegaanka iyadana uu dhibaato ku hayo dadka madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa maxamed salaad coomaar oo horay wasiir uga ahaa dowladda federaal kana soo jeeda dhanka jubbaland wuxuu sheegayaa in axmed madoobe uu jubbaland burburin ku wado jubbaland dadka halkan fadhiyo mucaaradku ma aha mucaarad ma aha dadka halkan fadhiyo waxaa mucaarad ah ninka dadkii jubbaland u dhashay diyaarado kusoo tarxiilay waxaa rabo jubbaland inuu burburiyo ninka khad cagaaran noo kala dhiga ninka yidhaahda qabiil kasta wuu xun yahay ilaa ninka aniga iga raacsan moogi ninka yidhi farataag waa nin fiican toban sano laakiin maalintuu aniga idiido waa nin xun qabiilkiisaa xun ninka yidhaahdo aniga maadaama aan tegi waayo gadob ninka gado tago waa nin israa'iil ku galay oo kale ninkii la rabay inuu waddanka isku hayo oo dadka isku hayo waa ninka dadka kala qaybiyey cumar waxa uu xusay in axmed madoobe marar kala duwan uu weeraro ku qaaday siyaasiyiin ka soo horjeeda oo asiga omaara uu ka mid yahay magaaladii aan ku dhashay ayaa la ii diiday inaan ka soo dego waan tanaasula gurigaygaa loo dhacay hubkii lagu weerari lahaa shabaab ciidankii shabaab lagu weerari lahaa cabdibalayaasha shabaab lagu weerari lahaa oo toddoba iyo toban xabaa gurigayga lagu weeraray hal askari oo qori wato gurigayga ma joogin walaalkii baa la qabtay waa la xiray axmed madoobe iyo kooxuu hormuudu yahay ayaa waxa ay gadanayaan dhulka caamka iyagoo inta ka gudbay magaalada kismaayo iminka jasiirada ka gadaya dowlada shisheeye sida uu sheegayo maxamed salaad coomaar waxaa kale oon dadka jubbaland ku boogaadinayaa inta gadanayso dhulka dowladda in dowladda dowlad ay ka dambeyn doonto inay ogaadaan haddii dhulka dowladda la iibin karo hotel jubba iyo hotel curuba waa la iibin lahaa waa la iibin lahaa muqdisho dhulka dowladda beec ma aha kismaayo dhulka dowladda iyo beeraha beec ma aha meelaha la sheegaya hadda jasiiradaha waaba kasii daran yihiin oo waaba khayaano qaran iyada waaba khayaano qaran in laga iibiyo dowlado kale axmed madoobe ayaa muddo dheer waxa uu ku fadhiyaa kursiga madaxweynenimada ee maamulka jubbaland waxaanuu doonayaa intuu nool yahay inuu ku fadhiyo siyaasiyiintan hadlaya ee ka sheekaynaya dhibaatooyinka axmed madoobe uu geysanayo ayaguna ma ahan kuwo ka roon oo waxa ay ku daaban yihiin amaba la shaqeeyaan shisheeyaha sida aawadeed ayaga iyo ninkay wax ka sheegayaanu waa laba aan wax isdoorin
warkaa dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon alkataa'ib ayaa baahi doonta qaybta labaad fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo bandhigi doono sida ay gaalada culimaa usuuga u adeegsato dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta al-jabha aliclaamiya ayaa baahisay muuqaal yar oo hordhac u ah filimka ay alkataa'ib baahi doonto
بسم الله الرحمن الرحيم
macalin weyn oo muftiya mushrik iyo murtadiyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan
inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaa u heglisay waxaan idinka baahanahay garab istaaggaas inaad jidka bannaanka isu istaagtinaan bannaanka isu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma aha laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah qof walba oo cabdulluu dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas uu ku dhawaaqi ka soo horjeedu samaynaya soomaaliya dadka madaxda u noqdoo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu annaga waxaan nimi marka islaam waan nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka meligi islaam dhaqankii islaamka meligi
horeyaal ka taayib waxay u baahisay qaybta koowaad ee silsilada fadarhum wamaa yaftaruun warkii subaxnimo oo saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa